yeremiyax cutubka shanaad bal jidadka yerusalem hore iyo dib ugu orda oo bal fiiriya oo garta oo meelaheeda bal ballaaranna ka doondoona nin qudha oo caddaalad sameeya oo runda doondoona oo hadaad ka heli kartaanna iyada waan cafiyi doonaa oo weliba inkastoo ay yidhaahdaan waa iga rabbiga nool sida xaqiiqada ah been bay ku dhaartaan rabbiyow indhahaagu runta soomay fiiriyaan iyaga wax baad ku dhufatay laakiinse innaba kama ayan xumaan oo waad baabbi'isay laakiinse way diideen inay edeb qaataan wejigoodiina waxay ka dhigeen wax dhagax ka sii adag oo inay soo noqdaanna way diideen markaasaan idhi sida xaqiiqada ah kuwaannu waa masaakiin oo waa nacasiyo waayo rabbiga jidkiisa iyo qaynuunka ilaahayooda toona garan mayaan waxaan u tegi doonnaa ragga waaweyn oo waan la hadli doonnaa waayo iyagu rabbiga jidkiisa iyo qaynuunka ilaahooda waa yaqaaniin laakiinse kuwannu dhammaantood xarqoodkii way jebiyeen oo xarkihiina way kala gooyeen oo sidaas daraaddeed waxaa iyaga dili doona libaax keynta ka soo baxay oo waxaa baabbi'in doonta yeyda fiideed oo magaalooyinkoodana waxaa gagaatami doona shabeel oo ku allay kii halkaas ka soo baxaba waa la kala dildilaacsan doonaa maxaa yeelay xadgudubyadoodu waa tiro badan yihiin oo dib u noqoshadoodina waa sii korodhay sidee baan ku saamixi karaa carruurtaadii way iga tageen oo waxay ku dhaarteen kuwa aan ilaahyo ahayn oo markaan dhedherjiyey dabadeed ayay sinaysteen oo iyagoo guutooyin ah ayay guryihii dhilooyinka ku soo urureen waxay la mid noqdeen sidii fardo aroortii la barqiyey oo midkood kastaba wuxuu ka daba dananayay naagtii dariskiisa rabbiga wuxuu leeyahay miyaynan iyaga waxyaalahan u ciqaabayn miyaanse naftayda ka arsanayn quruntii tan oo kale ah derbiyadeeda fuula oo dumiya laakiinse hawada baabbi'inina laamaheedana qaada waayo kuwii rabbiga ma aha waayo dadka israa'iil iyo dadka yahuudda ahba khiyaano bay igula macaamiloodeen ayaa rabbigu leeyahay rabbiga way daafireen oo waxay yidhaahdeen isagu ma jiro masiibo nagu dhici mayso oo seef iyo abaar midna arki mayno oo nebiyaduna dabeel bay noqon doonaan oo eraygu iyaga kuma jiro oo sidaasaa iyaga lagu samayn doonaa oo sidaas daraaddeed rabbiga ah ilaaha ciidamadu wuxuu leeyahay erayadan aad ku hadasheen aawadood bal ogaada erayga afkaaga ku jira dab baan ka dhigi doonaa oo dadkanna waxaan ka dhigi doonaa xaabo oo isna wuu wada baabbi'in doonaa dhammaantood rabbiga wuxuu leeyahay dadka israa'iilow bal ogaada quruun baan meel fog idinkaga keeni doonaa oo taasu waa quruun xoog badan oo waa quruun tan iyo waa hore jirtay oo waa quruun aydan afkeeda aqoon oo aydan inaba garanayn wax alle waxay yidhaahdaanba gabayahoodu waa sida qabri af bannaan oo kulligoodna waa wada rag xoog leh oo iyagu waxay dhammayn doonaan waxaad beeraha ka goosataan iyo kibistiinna oo waxay dhammayn doonaan wiilashiinna iyo gabdhihiinna oo waxay dhammayn doonaan aryahiinna iyo lo'diinnaba oo waxay dhammayn doonaan canabkiinna iyo bardihiinnaba oo magaalooyinkiinna deerka leh oo aad isku hallaynaysaaanna seef bay la dhici doonaan oo rabbigu wuxuu leeyahay habase ahaatee anigu wakhtigaas idin wada baabbi'in maayo oo markay yidhaahdaan rabbiga ilaahayaga ahu bal muxuu waxyaalahan oo dhan noogu sameeyey kolkaase waxay ku tidhaahdaa sidaad rabbiga uga tagteen oo aad ilaahyo qalaad dalkiina ugu dhex adeegteen sidaas oo kalaad shisheeyeyaal ugu dhex adeegi doontaan dhal aan kiina ahayn waxaan dadka yacquub ka dhex sheega oo dadka yahuuda ah ka dhex naadiya oo waxaad tidhahdaan dadka nacasyada ahu oo aan wax garashada lahayn oo indhaha leh laakiinse aan waxba arkin oo dhegaha leh laakiinse aan waxba maqlinow bal haatan wax maqla rabbigu wuxuu leeyahay war miyaydan iga cabsanayn oo miyaydan hortayda ku gadhiirayn waayo anigu waxaan ahay kii camuudda badda uga dhigay soohdinta oo amar weligiis ah bixiyey inayan soo dhaafin oo in kastoo ay mawjadahyadu aad u dhacaan innaba kama ay adkaan karaan oo in kastoo ay guuxaannaha marna sooma ay dhaafi karaan laakiinse dadkanu waxay leeyihiin qalbi fallaagoobaya oo caasiyoobay way fallaagoobeen oo way iska tageen oo innaba qalbigooda iskama ay yidhaahdaan war haatan aynu ka cabsanno rabbiga ilaaheenna ah oo roobka hoora iyo kan dambeba xilligiisa ina siiya oo toddobaadyada beergoosashada loo go'ay inoo haaya xumaantooyinkiinna ayaa waxyaalahan idinka celiyey oo dembiyadiinna ayaa waxyaalo wan wanaagsan idinka diiday waayo dadkayga dhexdiisa waxaa laga helaa niman shar ah waxay u gabbadaan sida kuwa wax dabta oo intay dabin u qoolaan ayay dad qabsadaan sida qafas shimbiro ka buuxaan oo kale ayaa guryahooda khiyaano uga buuxdaa oo sidaas daraaddeed ayay u weynaadeen oo u taajiroobeen aad bay u buurnaadeen oo cayileen oo xataa falimaha sharka ahna aad bay u badiyaan ma garsooraan oo agoontana uma ay mudacaan si ay u barwaaqoobaan oo masaakiintana xaqooda uma ay sameeyaan haddaba rabbigu wuxuu leeyahay miyaanan iyaga waxyaalahan u ciqaabayn miyaanse naftaydu ka aarsanayn qudhuuntii tan oo kale ah wax baas oo yaab miidhan ah ayaa dalka lagu dhex sameeyey nebiyadii waxay sii sheegeen wax been ah oo wadaaddadiina waxay wax ku xukumaan iyaga taladooda oo dadkaygina saasay jecel yihiin laakiinse bal maxaad ugu dambaystia samayn doontaan